أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أma bعdu waxaan soo haynay tafsiru suuraة الأncaam waxaana alla subxaanahu watacaala uu tilmaamayey waxyaabihii caqliyaadkooda foosha xun ay mushrikiintu ka keensadeen oo ay dabadeedna ka dhigteen sharci la raaco kuwaas tasfiihinteeda iyo inay aada iyo aada wax u fog ay yihiin maslaxo adduuniya mid aakhirana aynan ku jirin bal caynulmafsada inay adduuniya aakhiraba tahay ayuu allah subxaanahu wa tacaala tilmaamayey marka alla wuxuu leeyahay tanina hadda aayaddaanina waa qeyb ka mida waxyaabo ay ka dhigteen sharci oo laakiin aada u qaab daran oo tusaysa marka caqli xumadooda iyo qofku hadday diin ka dhunto xaalkiisu sida uu u fool xumaanayo qaala tacaala alla wuxuu yidhi wajacaluu lilahi mima dara'a min alxarhi walancaami nasiiba wajacaluu waxay u yeeleen lilaahi alle mimaa min bacdi maa kii qaarkiis waxay uga yeeleen dara'a ou abuuray alle min alxarhi xaal ay yihiin beeraha waalancaami xoolaha xaal ay yihiin nasiiban ayay u yeeleen alle nasiib ayay u sameeyeen iyo qeyb faqaaluu waxay yidhaahdeen haadaa kan lilaahi allow u sugnaaday bizacmihim sida ay ku andacoonayaan sheegadkoodii ayay sidaa ku yidhaahdeen wa haadaa kanina lishurakaainaa shurakadeenna u sugnaaday famaa kii kaana u ahaaday lishurakaaihim shurakadooda wixii u ahaaday falaa yasilu ma gaarayo huwa maaguba ilallaahi alla xaggiisa ma gaarayo wamaa wixii kaana ahaaday huwa maaguba lilaahi alla u sugnaaday fa huwa isagu kaasi yasilu waa gaarayaa ilaa shurakaa'ihim shurakadooda ayuu gaarayaa saa-a maa saa-a waxaa xumaaday maa shay baa xumaaday yaxkumuuna ay xukumayaan baa wax ayaa xumaaday allah subxaanahu wa tacaala aayaddani wuxuu uga warramayaa caado ay mushrikiintu lahaa jireen caadadaasuna waxa ay ahayd beerahoodii alla siiyey xoolahoodii alla uu ku arsuqay oo uu siiyey iyo mirahoodii ayay kala qaybiyeen qeybna waxay u nadreen oo ay shardi ugu galeen inay siiyaan allah oo ay alla ugu dhowaadaan qeybna inay asnaamtoodii ugu dhowaadaan ayay u qoondeeyeen nasiibna allay u cayineen nasiibna waxay u cayineen oy u qoondeeyeen asnaamtii hadday dabayl kacdo oo mirihii mirihii ama sabuulkii ama wixii markaa ay u qoondeeyeen alle xaggiisa ay wax ka tagaan oo ay dhankii asnaamta wixii loo qoondeeyey ay galaan uga soo celin maayaan alle oo waxay leeyihiin asnaamta waa caajis baahibay ayagu qabaan qeybtii asnaamta ay ugu tala galeen hadday wax ka soo bidaan ama ay wax ka yimaadaan oo ay yimaadaan xagga alle ay soo galaan qeybtii alle ay ugu talagaleenna waa celinayaan oo asnaamtay u celinayaan oo xataa qeybtii ay sameeyeen kuma aynan cadaalad falin oo waxay leeyihiin waxaa asnaamtu ay u qoondeeyeenna hadday ka maqnaadaanna waa usoo dhicinayaan oo waa u keenayaan ama beertiiba hadday dhankii asnaamta ka ba-do xagga alley wax ka soo qaadayaan hadday dhankaas naamta ka xagga allah hadday ka ba-dana oo qeybtii ilaahay ay ugu talagaleedna asnaamta waxba kasoo qaadi maayaan waa tallaabo marka aada u foolxun waay oo iyagii marka markii horena de waxay diin ka dhigteen waxaan alle loogu dhowaanin oo baatila haddana cadaaladii waa uga tageen haddana wax ay qirsan yihiin iyagu inay caajis yihiin bay wax ugu talagaleen oo ay alla wax la siiyeen ceebta kalena bal fiiri qur-aanka xujadiisa say u xoog badan tahay wajacaluu lilaahi mimaa dara-a baa la yidhi mimaa dara-a raddi waa ugu filan tahay wixii ilaahay isagu abuuray oo adduunkan isaga keenay ayay qeybna al isaga siiyeen qeybna ay asnaam siiyeen dhagxaan nimankaasi marka caqli baa ku jira marka tacbiirka marka qur-aanka fiiri ayb markaa l markaa meeshaa mas'alo kalena waa ka garanaynaayo oo muhiim ah masaladaasna waxay tahay mushrikiintii carabta allah waa yaqaaniin inay allah yaqaaniinna waxaa ku tusayo waxbay ugu talagelayaan allay u dhowaanayaan waxaan oo beerta ka mida waxay leeyihiin qeybtan oo beerteenna iyo qeybtan xoolaheenna allah baan ugu dhowaanaynaa allahaas tilmaantiisu maxay tahay waa alla qaadir ah oo awood leh waay qeybtan kalena waxaan ugu dhowaanaynaa asnaam bay leeyihiin waxaa marka laga diidan yahay waxay tahay war qurbaan iyo cibaado ilaahay keyrkii waxba ha ugu darinina alaa lilaahi diinu lkhaalis ilaahay wuxuu leeyahay cibaado isaga keliya u barax tiran nimanku meeshay wax ka qaldameen meeshaas waaye marka ee ma ahan mushrikiintu ilaahay ma yaqaanaan ma aha inay yaqaanaan aayadda waxbayba alla ugu talagelayaan cibaadada ay alla iyo keyrkii wax iskugu darayaan waaye waxaa loo diiday marka alle iyo waayo waxaa loo diiday ayb marka masalada hadday meeshaas ka wareerto hadde shirkiga ma fahmaysid tawxiidkuna ma garanayo qofka marka alla wuxuu leeyahay wajacaluu lilaahi alla waxay u qoondeeyeen jacala waa iska sayara laakiin hadda waxaa loo jeedaa wacayanuu lilaahi waxay u qoondeeyeen wajacaluu waxay u qoondeeyeen lilaahi alle mimaa min bacdi maa kii qaarkiis dara-a uu abuuray ayay uga qoondeeyeen min alxarhi xaal uu yahay beeraha waalancaami xoolaha xaal uu yahay nasiiban bay u qoondeeyeen mafcuulkii labaad ayb marka meeshaas waxaa kaloo ku jira asnaamtiina nasiib ayay u qoondeeyeen min baabi saraabila taqikum lxara weeyaan ayb faqaaluu waxay yidhaahdeen haadaakan lilaahi allah iskale oo alla u sugnaaday bizacmihim sheegashadooda ayay sidaa ka yidhaahdeen bizacmihimta faqaaluu baa lagu tacallujina ayb haddii la doonana waa la xaalay karaa faqaaluu waxay yidhaahdeen haadaakani lilaahi alla u sugnaaday bizacmihim bay ku yidhaahdeen sidaas sheegashadooda ayb wahaadaakanina lishurakaaina shurakadeenna iskale ayay yidhaahdeen marka midna bizacmihim baa laga cabiray ka kalena lama gelinin lianna asnaamtay aada u jecel yihiin famaa kaana famaa ay ladii kii kaana u ahaaday lishurakaaihim shurakadooda wixii u ahaaday falaa yasilu ma gaarayo ilallaahi alla xaggiisa ma soo gaarayo oo kuwaasi alle ma soo gaarayaan qeybtay alle uga talagaleen hadday dabaylee wax timaado oo beertii dhankii alle ay uga talagaleen wax ka soo baxaan asnaamta qeybtay uga talagaleen qeybta alle ay ugu talagaleen hadday wax ka soo baxaan oy asnaamta xaggeeda yimaadaan soo celin maayaan famaa ay ladii kii kaana ahaaday lishurakaaihim shurakadooda wixii u ahaaday falaa yasilu ma gaarayo ilallaahi alla xaggiisa wamaa ay ladii kii kaana lilaahi alla u ahaadayna fa huwa isagu yasilu waa gaarayaa ilaa shurakaa'ihim buu gaarayaa saa-a maa shaybaa xumaaday yaxkumuuna ay xukumayaan saa-adana marka bimacnaa bi-sa waaye meeshan marka ibnu catiya tafsiirkiisa almuxarar alwajiiz saa-ada in bisa lagu macneeyo macnaa bisa ay wadata waa diiday wuxuuna u diiday uu yidhi kan fasirayo ayaa maxduuf ah haddii uu maxduuf yahayna wuxuu yidhi nuxaaddu waxay isku waafaqeen saa-adu inaynan noqonaynin sidaas laakiin abu xayaan arrintaas aad buu gaashaanka ugu daruuray wuxuuna yidhi wax ka jira male bal cagsigeedaa laysku raacay ayb wakadalika zayana likasaa-a maabaa xumaaday yaxkumuuna ay xukumayaan almaqsuusu bidami huwa waaye wakadalika zayana likathiiri min almushrikiina qatla awlaadihim shurakaa'uhum liyurduuhum halkaana caado labaad ayuu alla ka warramaya caado kale oo ay lahaayeen oo aada u foolxun caadadaana waxay tahay ilmahooda gabdhahana inay nolosha ku duugi jireen mararka qaarna wiilashooda inay u nadri jireen oo ay qali jireen asnaamtasay ugu dhowaadaan waxaana shayaadiintooda sharci uga dhigtay wakadalika sidaadaas oo kale sida ay beeraha iyo xoolaha sidaa ugu qaybiyeen sidaadaas oo kale ayaa zayana uu ugu qurxiyey likathiirin in badan oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid ah qatla awlaadihim ilmahooda dilistooda waxaa u qurxiyey shurakaa'uhum shurakadooda u qurxiyeen liyurduuhum si ay u halaagaan waliyalbisuu ay u dheehgeliyaan calayhim iyaga korkooda diinahum diinkooda ay iskaga dhex qasaan walow shaaa allahu allah hadduu dooni lahaa maa facaluuhu maynan sameeyeen sidaas fadarhum iskaga tag iyaga iyo wamaa yaftaruuna waxay been abuuranayaan ayb wakadalika sidaadaas oo kale siduu xoolihii iyo beerihii u kala qeybiyey ou shaydaanku taas ugu qurxiyey zayana likathiirin in badan waxaa u qurxiyey oo min almushrikiina ka mid ah qatla awlaadihim ilmahooda dilista ay dilayaan shurakaa'uhum baa u qurxiyeen ayb zayanada marka faacilkeeda shurakaa'uhum tawa haddii qiraa'adaa la akriyo ayb qatla awlaadihimna marka qatlada masderka faacilkiisuna waa iyaga awlaadihimta loo idaafeeyeyna waa mafcuulu bihi tarkiibku marka wuxuu noqonayaa qiraa'adan haddii la akriyo wakadalika sidaadaas oo kale zayana likathiirin in badan waxaa u qurxiyey min almushrikiina mushrikiinta ah qatla awlaadihim ilmahooda dilistooda waxaa u qurxiyey ay dilayaan ilmahooda shurakaa'uhum baa u qurxiyeen aalihadooda ilmahaas ay dilayaan marka waa labo gabdhahana waa dili jireen waxayna u dili jireen khawfan lilcaar cabsi ay ka cabsanayaan ceeb ama waxay isleeyihiin waxba idinma tarayso dagaal iyo haddii la galo iyadaaba la qafaalanaaba ayb waxaa kaloo iyadana ay u dili jireen wiilashoodana waa dili jireen oo wiilashooda inay dili jireen waxaa ku tusaya cabdulmutalib nebiga awowgiis wuxuu nadar ku galay haddii ilaahay toban wiil siiyo mid ka mida inuu gowraco oo markaa bacdi ariwaayaat waxay tilmaamayaan marka asnaamtii hubal iyo agtooda ayuu nadarka ku galay ayb cabdulmualib markii loo qori tuurayna nebiga aabihiis buu kusoo aaday kan lala gowracayo markaasaa waxaa lagula taliyey bal in uu isfurto wax kale in lagu furto markaasaa lagu furtay wax kale ayuu markaa ku furtay ilaa ilaahay baa nebiga ka beerayey sala allahu calayhi waalihi wasalam meeshaa marka waxay ku tusaysaa iyaga laftooda aalihadooda jacaylka ay u qabeen mararka qaar waxay gaarayeen inay wiilashooda u qalaan u gowracaan ayb waxaas marka cibaadadaas baatilkaa iyo shirkigaas ayaa faraya iyo shurakada ayaa farayaan ayb qiraa'o kale ibnu caamir isaga wuxuu akriyey wakadalika zuyina likathiiri min almushrikiina qatlu wlaadahum shurakaa'ihim qiraa'adaas marka ishkaalay leedahay oo waxay noqonay marka wakadalika sidaadaas oo kale zuyina waxaa loo qurxiyey likathiirin in badan oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid ah qatlu wlaadahum waxaa loo qurxiyey qatlu dilis wlaadahum ay dilaan ee qatlu shurakaa'ihim shurakadooda dilistoodaa loo qurxiyey owlaadahum ay dilayaan markaas oo marka masderkii waxaa loo idaafeeyey waxaa loo idaafeeyey shurakaa'ihimta dambe mudaafkii iyo mudaafu ilayhigiina waxaa la kala dhexgeliyey mafcuulu bihigii qatlu wlaadahum shurakaa'ihim marka qatlu waa masder udiifa ilaa faacilihi shurakadaa wax dilayaan yay dilayaan owlaadahum kuwaan mushrikiinta ilmahooday dilayaan ayb meeshaas marka zamaqshari iyo iyo ibnu catiya iyo in badan waxay yidhaahdeen luqo carabiya fasiixa maahan mudaafka iyo mudaafu ilayhiga in la kala dhex galo jaari majruur iyo darafna ma kala dhexgelin marka in sidaan oo kale mudaafkii iyo mudaafu ilayhigii wax kale ay kala dhex galaan sidaasi waxay yidhaahdeen si carabi fasiixa maaha laakiin abu xayaan aad buu u radiyey oo wuxuu yidhi mar hadday qira'a mutawaatira kusoo aroortay oo qur-aan uu sidaan kusoo arooray fusxo xaggee kalea loo raadinaa marka nacam waa luqo iyadana marka fasiixa way nacam oo jirto aayaddaana daliil u ah bal weliba wuxuu yidhi ibnu caamir quraa'da wuxuu ka mid ahaa carabta kuwa ahaa weliba ayuu ahaa walidaalika abu xayaan wuxuu yidhaahdaa markuu rabo inuu sheego qira'a ay isku waafaqeen ibnu caamir iyo abu camar wuxuu yidhaahdaa waqara'a alcarabiyaani labada carab labada carab loo nisbeeyo quraa'da toddobada ka mida abu camar iyo wuxuu u jeedaa marka iyo ibnu caamir qaariga reer shaam marka isaguna waa carabi oo nin carabi asiiloon carabi laga badinin waay qiraa'aduna waa naqli oo si tawaatura usoo naqliya qira'a jirta waay marka walidaalika naxwada lafteeda qiraa'adan waa lagu mihaaliyaa ayb mudaafka iyo mudaafu ilayhiga mararka qaar in wax kala dhexgeli karaan ayb teenna markaan isaga wadno iyadaa marka tarkiibka xaggiisa ku fudud ayb wakadalika sidaadaas oo kale zayana likathiirin in badan waxaa u qurxiyey min almushrikiina mushrikiinta ka mid ah qatla wlaadihim ilmahooda dilistooda shurakaa'uhum baa u qurxiyeen liyurduuhum maxay ugu qurxiyeenna si ay u halaagaan waliyalbisuu inay ka dheehgeliyaan calayhim dushooda diinahum diinkooda inay ku dheehgeliyaan labsigu marka muxuu keenayaa diinu ismaaciila iyagu haysteen diintii ismaaciil baa laga dheehgelina marka dhib ka daranna ma jiro qofku markuu kala garan waayo xaq iyo baatil meel aada u baxda markaad aqoon weyso oo xaq iyo baatilkii layskaga kaa dhex daro oo meelaad u baxda garan weysa dhib ka xun ma leh walidaalika marka diinka ilaahay qur-aankana waa noo xifdiyey alleh xadiidka nebigana waa la xifdiyey aaladii lagu baran lahaana waa la xifdiyey si marka xaqa aan naloo uusan nalooga dheehgelinin ayb walidaalika qofku marka hore inuu diin saxiixa fahmo waa lagama maarmaan dabadeedna inuu ku dhaqmaa laga rabaa diintaas saxda ah haddii markaa diin saxiixa iyo mid baatila isaga kaa dhex darnaato waa dhibaato ayb mar walbana da gaalada iyo mabda-oodu waxay tahay dadka muslimiinta diin saxaba inaynan helin walidaalika iyagu waxay xoog siinayaan oy taageerayaan dadka ay og yihiin diin baatila inay wataan si marka muslimku diin saxaba uunan weligii u fahmin ayb aa barnaamij marka khatar ah waliyalbisuu iyo inay dheehgeliyaan calayhim korkooda diinahum diinkooda ay ka dheehgeliyaan walow shaa allahu allah hadduu dooni lahaa maa facaluuhu maynan sameeyeen sidaas hadduu alla dooni lahaa inay toosaan oy hanuunaan sidaa maynan yeeleen wamaa fadarhum iskaga tag iyaga iyo wamaa yaftaruuna waftiraa'ahum been abuuradkooda iyo iyagaba iskaga dhexbax waqaaluu hadihi ancaamu waxarhun xijrun laa yadcamuhaa ilaa man nashaa hadda lafteedana marka meelahan qaarkood dadyowga afrikaanka wax kamid oo waxaa jiro ilmahooda dilo oo ka dhigta marka diin sidii diin oo kale u dilo haddana maca daalika maka ma maqlaysid wax kuwaa xuquuqdooda iyo raadinayo leanna waa gaalo dan lagama laha iyaga ayib laakiin qof muslima uun saas un baa marka loo daba taagan yahay ayb siyaalo kalena ilmaha waa loo dilaayo aayaddan waxaan uga hadli doonaa qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum wa qaaluu tanna marka waa mid labaad waaye mid saddexaad waaye oo caado ay lahaayeen oo inay iska xarimaan wixi alla u xalaaleeyey wa qaaluu waxay yidhaahdeen haadihi tani ancaamun xoolo waaye wa xarhun beer beero weeyaan xijrun kuwaasoo xijrun maxjuuraani la sharay oo in la isticmaalo la la mamnuucay waay laa yadcamu ma quudanayo ma cunayo humaa ay ahaa iyada dheh beerahaas iyo xoolahaasi ilaa man maahane nashaa-u aan doonayno bizacmihim bayna sidaa u yidhaahdeen sheegashadooda ee wax xaqiiq ku taagan ma aha iyo wa ancaamun xoolo wa ancaamun xoolana xurimat waa la xarimay duhuuruhaa dhabarkooda in la rarto ayay ayaa la xarimay oo iyagaa xarimay wa ancaamun xoolana laa yadkuruuna ma xusayaan ismallaahi ilaahay magaciisa caleyha korkeeda ku xusi maayaan iftiraa'an been abuura darteed bayna sidaa u yeelayaan caleyhi calallaahi alla ay ku been abuuranayaan sayajziihim alla wuu abaalmarin doonaa bimaa kiibuu ku abaalmarin doonaa kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna inay been abuuranayaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen maa waxa fii butuuni haadihi alancaami xoolahan calooshooda dhexdooda ahaaday khaalisatun weeyaan mid barax tirnaansho badan waayo oo u barax tiran lidukuurinaa labkeenna nimankeenna wa muxaramun kuwa la xarimay waayo calaa aswaajinaa xaasaskeenna korkoodana kuwa laga xarimay waayo wa in yakun haddii uu ahaado meytatan bakti hadduu ahaadana fahum iyagu rag iyo dumar fiihi meytada iyo baktigaa shurakaa-u bay ku yihiin kuwo wadaag bay ku yihiin shurakay ku yihiin sayajziihim waa abaalmarin doonaa alleh wasfahum sifayntoodu ka abaalmarinayaa alleh innahu alleh xakiimun weeyaan mid xikmad badan caliimun cilmi badan labadan aayadoodna macno kale iyo sharci kale oo iyagu min cindihim ay kala yimaadeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen haadihi tani ancaamun xoolo waay iyo waxarhun beer xijrun maxjuuraani la sharay oo la mamnuucay oo aan la isticmaalaynin laa yadcamu ma cunayo haa iyada ilaa man unbaa cunaya nashaa-u aan doonayno qofka innaga aan rabno unbaa cunayo kuwaasina marka waa ragga dumar waa ka caagan yihiin rag unbaa cunayo ayb wa ancaamun xoolana xurimat duhuuruhaa ayaa la xarimay iyagiibaa marka waxay yidhaahdeen xoolahaasna lama raro karo waa suuratu lmaa-ida kuwaan kusoo marnay maa jacala allaahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaamin taan kusoo marnay ayb walaakina aladiina kafaruu yaftaruuna cala allahi alkadib wa ancaamun xoolana xurimad waa la waa la manciyey oo waa la mamnuucay iyagaa iska manciyey duhuuruhaa dhabarkeeda ayb oo fuu kori maayaan mana isticmaalayaan ma raranayaan wa ancaamun xoolana laa yadkuruuna ma sheegayaan oo ma xusayaan isma allaahi ilaahay magaciisa caleyhaa korkeeda markay gowracayaan asnaamta magacyadooday sheegayaan bismillaat iyo hubal iyo ayay ku gowracayaan ayb xoolihii barfi balfiiri intay u qaybiyeen iftiraa'an bayna sidaa u yeelayaan been abuurad caleyhi cala allahi ay ku been abuuranayaan marka iftiraa'an mafcuulu liajlihi in laga dhigo waa bannaan tahay ama mafcuul mutlaq in laga dhigo oo yaftaruuna way abuuranayaan iftiraa'an been abuurasho caleyhi cala allahi ay ku abuuranayaan alla korkiisa sayajziihim waa abaalmarin doonaa alla bimaa kiibuu ku abaalmarin doonaa kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna inay been abuuranayaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen maa waxa fii butuuni haadihi alancaami fii butuuni haadihi tan caloolaheeda dhexdeeda ahaaday tanday al ancaami xoolaha ah khaalisatun waa mid u barax tiran ta'da ku jirtaa marka ta taaniis miya mase waa ta'dan oo ta mubaalaqa loola dan leeyahay oo marka midda callaamatun iyo lagu daroo kale raxaalatun callaamatun isagoo ninaa waxaa laleeyahay callaamatun taadaas marka mubaalaqa loogu siyaadiyaa haddii marka mubaalaqa laga dhigo khaalisatun tu markaasi baraxtirnaa mid baraxtirnaansho badan waaye yaa la leeyahay na haddii kalena khaalisatun tu baraxtiran waay oo khaalis u ah lidukuurinaa raggeenna oo raggii baa cunayo xoolahan calooshooda ku jiro hadday nolol kusoo baxaan rag unbaa iska leh ayb wa muxaramun mid laga joojiyey waayo oo laga xarimay calaa aswaajinaa naagaheenna ayb wain yakun haddii uu ahaado waxaa caloosha ku jira uurjiifka meytatan bakti hadduu ahaado oo uu kusoo baxo baktinimo fahum iyagu shurakaau wadaag waaye fiihi isagay wadaagayaan rag iyo dumarba waa isla cunayaan ayb xaalkoodu marka sidaasuu ahaa sayajziihim waa abaal marinaya alla wasfahum tilmaantooda alla waa abaal marinaya ay biwasfihim tilmaantoodu ku abaalmarinaya alle amase calaa wasfihim alkadiba sifaynta ay beenta sifaynayaan alla waa ka abaalmarinayaa inahu alle xakiimun mid falsan waayo xakiimun marka maxay tahay alla waa mid xikmad badan oo sharcigiisu sidaan oo kale ma noqdo ilaahay bakti laysla cunaayo iyo kuwa nool rag loo dhaafayo iyo tashriic aan loo xikmad lagu salaynin ilaahay subxaanahu watacaala waxaasi waa ka nasahan yahi alla waa mid xikmad badan oo sharcigiisu xikmad ku salaysan caliimun mid cilmi badan waayo jahligan oo kale alle kama imaanayo yani sidiisaba jahli kama imaanaya alle ayb intan oo dhan marka waxay daba socotaa un am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya-dan bihi illaah bani aadam hadduu is yiraahdo sharci samayso wax un lala yaabo waa ka imaanana ayb ama qarnigii yacni ha noolaado quruuntii hore ama qarnigan hadda la joogo ha noolaado kuwan hadda jooga waxay iska dhigaan ayagu inay aad u ilbax u yihiinoo caqligoodu aad u badan yahay oo kuwaas ay ka caqli badan yihiin iyaga laftooda waxaa laga helaa wax qaabdarro badan ayb masaladan hadda xalay ka hadlaynaaba ku jirta ayaa ka mid aban gabadhii in la yidhaahdo sideed iyo toban ka yar guur waa mamnuuc zinadana condom in loo qaybiya marka nacam labayo toban jir saddex-iyo toban jir afar-iyo toban jir waa ku zinaysa kartaa sharcigooda sid laakiin laguma guursa karo guurkii waa la ayi caqlin haadaa marka nacam xikmadduse maxay tahay haddii la yidhaha ilmahan yaryarka ayaa waxaa laga ilaalinayaa culayska iyo dhibka ee zinaduba sow culays kuma kuma ahan iyada lafteeda sow dhib kuma imaanayo markaasay haddana waxay jideeyeen meelaha qaar abortion ha iska sinaysato in laga soo ridi karana waa la ogol yahay oo qaanuunka waxuu ogolaana hadday uur yeelato in laga soo xaaqo waxaas marka ay ma jaahiliye cusub iyo mid hore unbay iska ahaaneen leanna sharciga ilaahay wixii lagu khilaafo waa jaahiliyo jaahiliyadii waqtiga ahayd waa dhammaatay laakiin jaahiliyadii khisaalul kufri oo dhan waa jaahiliye waay ayb waxyaaba fara badan oo noocaas oo kale laga helayaa qaabdarro u badan mar walba ninka daalimka in loo gargaaro oo la yidhaahdo qofku hadduu wax dilo yaan la dilin isaga see la yela meelaha laysaga xabiso haddii xoogaa akhlaaqdiisa iyo loo bogana halayska soo daayo maxaa dhacay in la dilaa arxandarro waayaa la yidhi ma fiirinayaan isagu inuu qof dilay qofuu dilay ilmow agoonteeyey haweenbu wuxuu ka dhigay garoob dhib badan uu la yimid dhibkaas ma arkaayaan marka ay caqlin haadaa marka caqli caqli noocee ah waay nacam qawaaniintan bani aadamku sameeyey haddii la fiiriyo wax waxaan oo kale ah laga soo helay kuwaasna waagaas waa isla fiicnaayeen kuwaanna waagaanay isla fiican yihiin waxba ha farqi ha u arkin ayb qad khasira aladiina qataluu awlaadahum safahan bigayri cilmin waxaramuu maa rasaqahum llahu iftiraa'an cala allah qad xaqiiqe eh khasira aladiina kuwii way khasaareen qataluu dilay owlaadahum ilmahooda kuwii dilay waa khasaareen safahan liajli safahin dabaalnimo darteed u dilay bigayri cilmin cilmi la-aan xaal ay ku sugan yihiin wa xaramuu waxay xarimeen maa wixii rasaqahum llaahu oo waxaramuu xarimay maa wixii rasaqahum ullahu alla uu ku arsuqay iska xarimay iftiraa'an been abuura darteed iskaga xarimay calallaahi alla ay korkiisa ku been abuuranayaan qad xaqiiqe ahe dalluu way dhumeen wamaa kaanuu maynan ahayn muhtadiina kuwa hanuunsan maynan ahayn kuwaas qad xaqiiqe ahe khasira aladiina kuwii way khasaareen qataluu dilay owlaadahum ilmahooda kuwii iska dilay gabdhihiina nolosha ku duugay ilmahoodii dilay dhagxaanaan ugu dhowaaneynaa iyo darteed u dilay ama mabaadi baatila u dilay kuwaasi way khasaareen safahan liajli safahin u dilay doqonnimo iyo dabaalnimo iyo caqligaabni darteed bigayri cilmin cilmi la-aan xaal ay ku sugan yihiin oo xaramuu iska xari xarimay ay qad khasira aladiina xaramuu way khasaareen kuwii iska xarimay maa rasaqahum ullahu alla wuxuu ku arsuqay iftiraa'an liajli iftiraa'in been abuurasho darteed calallahi alla korkii ay ku been abuurtaan wax dayib oo ilaahay kuu xalaaleeyay inaad iska xarimto dadka soomaalidana waa laga helaa waxaas oo kale annaga marka maalan wuxuu ku leeyahay qofka soomaaliga waxaas waa ka caaggannahay laf hiblaaye ma cunno annaga laftaas dhuuxa kama jebino haddii laga jebiyo maxaa dhacayo dhibaataa imaanaysa naam ictiqaad waayo naam ictiqaad waayo qaarkood waxay aaminsan yihiin haddii laftaas uu jebiyo faruuriyuhu iyo inay soo dhacdhacayaan carabku inuu daadanayo dhibaato iyo inkaar inay ku dhacayso saas darteed buu iskaga xarimaa marka naam iy waa iyada lafteeda ayb qaar waxay leeyihin annaga shimbiraha ma cunno digaagga iyo waxaa ma cunno maxaa dhacay waxaasaa nagu dhacayo ayb waa abaadilaad u tiro badan waxyaabo kala duwan oo qolo walbaa dadku ninba dhaqan unbuu caado unbuu intuu samaystay aan loo meeldayin ayb qad xaqiiqe ahe dalluu way dhumeen wamaa kaanuu maynan ahayn muhtadiina kuwa hanuunsan wahuwa aladii ansha'a jannaati macruushaati wagayra macruushaati wannakla wazarca mukhtalifan ukuluh markii iyaga dayibaadkii inay iska xarimeen iyo sharaa'icdooda baatilkaa laga soo warramay ayuu alla haddana gallad sheeganayaayo dadka sida uu u arsuqay iyo risqiga sida uu u siiyey alla wuxuu yidhi wahuwa isagu alle alladii allihii weeyaan ansha'a amaamuday oo abuuray jannaatin beerooyin abuuray jannaadka oo macruushaatin la cariisheeyey iyo wagayra macruushaatin kuwaan la cariishayninba wannakla geetimireedka abuuray waa kan abuuray waay wazarca abuurkiibuu abuuray masagedii iyo galeydii iyo xabaddii mukhtalifan xaal uu yahay mid iskhilaafsan ukuluhu dhadhankiisa dhadhankiisu xaal uu iskhilaafsan yahay wazaytuuna ayuu abuuray zaytuunka warumaana rumaankuu abuuray mutashaabihan xaal uu yahay mid isku eg eg muuqaalkiisa wagayra mutashaabihin midaan isku ekayn xaal uu yahayna iyo midaan isu ekayn xagga dhadhanka kuluu cuna ayuu alla yidhi min thamarihi mirihiisa wax ka cuna rumaankaas amase kulli u celi ayb kuluu cuna min thamarihi mirihiisa wax ka cuna idaa ahmara marka uu mireeyo oo uu mirihii soo baxo wa aatuu siiya xaqahu xaqiisana bixiya yowma xasaadihi guridiisa ama shafidiisa maalinteeda walaa tusrifuuha xadgudbinina inahu alle laa yuxibu ma jecla almusrifiina kuwa xadgudbo meeshan iyadana marka beerihiiba waa la ka waramayaa wa huwa alle aladii allihii weeyaan anshaa abuuray jannaatin beerooyin macruushaatin la cariisheeyey macruush waa ismu mafcuul ayb weeyaan waxaana loo jeedaa marka min carasha macruushaad la cariisheeyeyna waxaa laga wadaa cinabka oo kale iyo geedaha saaqsaaqa ah yaa waxaa loo sameeyaa cariish oo kale loo sameeyaa inta marka fiilooyin ama xarko inta loo xiro ayuu marka raacraacayaa waa qabsanayaa waa qabsanayaa markau raacraaco cariish oo kale u samaynayaa marka macruushaatin kuwa la cariisheeyey saas waay wagayra macruushaatinna waa kuwa aan saaqsaaqin oo ku taagan jiridda geedaha iska ah amase wagayra macruushaatin kuwa aan loo sameynin cariish ee ayagu markaa dhulka iskaga faafo sida qaraha iyo kale ayb labadaa macnoba marka waa ku jiraa de geedahaasna marka dabcan cinabka oo kale iyo geedaha kale saaq saaqo xarko ama fiilofeera inta loo xiro ayaa markaa midba marka laan walbaa markay dhalataba way qabsanaysaa saas alla u abuurayaa markaasay guriga oo dhan ay gembinaysaa marka waxay noqonaysaa cariish oo kale saanqaaf ayib mararka qaarna dhulkaa la isaga sii daayaa markaasay dhulka un isaga soconaysaa sida qarah amase macruush maba ahanoo geed jiriddiisa ku taaganoo dheer oo laamihiisa si gaara u taagan kara waayo ayib intaba marka waa iskugu jiraan jannaatin beeraayo alla kan abuuray waayo beero macruushaatin la cariisheeyey iyo wagayra macruushaatin kuwaan la cariishaynin wanaqla buu alla abuuray geetimireedka wazarca zarcigii balkii buu abuuray zarcigu waa balka ama masaga ha noqoto ama qamadi ha noqdo ama gelley ha noqoto waa kaas mukhtalifan xaal uu yahay mid iskhilaafsan ukuluhu cunistiisu mid iskhilaafayo xaal uu yahay yacni dhadhankiisa waa isku dhadhan maaha wazaytuuna buu alla abuuray zaytuunka zaytuunkuna waxaa weeyaan geedkan saliidda laga miiro oo zayd zaytuunka laga miiray oo liifka la yidhaahna annaga zaytuunka waxaan u naqaanaa midkaan aan zay zaytuunka dhahna maaha hadda waxaa la sheegayo zaytuunkan asaga hadda waxaa la yidhaha jawaafa ayaa la yidhaahdaye zaytuun mid waa miro yaryar oo kuuskuusan oo saliid laga miiro aada u macaan aadna u qiimo badan wa oo saliiddiisa marka aada loo jecel yahay daawana ah ayb dhulkan shaam ayuuna aada uga baxaa zaytuun ayaa la yidhaha zaytuunku marka kaas waa dha noocyo kala duwan buu leeyahay mid madow iyo mid cagaaran iyo laf ayaa ku jirto laftaasi marka laf ayaa ku dhex jirto xoogaha hilibana korkiisuu saaran yahay isagoo sidaasna waa loo cunaa saliidna waa laga miiraa ayb dhulkan shaam iyo carabtan cunto kastaa marka waa ku cunaan ayb oo qofku hadduu usoo martiyo meel uu ka maqan yahay male aad bay u jecel yihiin ayb wazaytuuna buu alla abuuray zaytuunkaas warumaana rumaankau abuuray rumaanka isaguna waa macruuf waa geed marka miro kuuskuusan markaad saa u jebiso mirtiisa weyn waxaa kasoo baxaya marka miro kuuskuusan oo markaa ku dhex jiro isaga dhexdiisa aada u tiro badan baa ku jirta ayb aad ba isagana marka waa daawo waana la cunaa cabitaanna waa laga dhigtaa sidiisana waa loo cunaa ayb geed geedkiisuna marka waa dheeraadaayo jirid iyo waxbuu yeeshaa isaga saaq saaq maaha waana macruufoo dalka waa ka baxaa warumaana rumaankiina alla waa abuuray mutashaabihan xaal uu yahay mid isku eg eg maxaa isku eg marka rumaankii iyo zaytuunkii iyo waa isshabahayaan xagga warqadda iyo caleenta wagayra mutashaabihin iyo isagoon isku ekayn oon isshabahayni waa dhadhankii kuluu cuna amarkan marka waa amru ibaaxa waa cuni kartaan waay wax aada iska xarimtaan meeshaas ma yaallaan kuluu cuna min hamarihi mirihiisa ka cuna idaa goortii ahmara ou mireeyo ou miro yeesho soo bixiyo mirihiisa wa aatuu siiya xaqahu xaqiisana bixiya iyo mustaxiqiisa siiya qofka mudan yowma xasaadihi maalinta la gurayo guriddiisa maalinteeda aayaddan marka mufasiriintu waxay isugu khilaafeen hal hiya muxkamatun am mansuukhatun aayaddan muxkam miya mase waa la nasakhay bacdi alaa'ima waxay yidhaahdeen waa mansuuqa maxaa lagu nasakhay zakadaa lagu nasakhay dhehen zakada sanadii labaadaa la farad yeele hijriyada suuraddana makiyo waaye waajib sidaanaa jiri jiray oo qofku marku beerta gurayo waxaa waajib ku ahayd inuu wax bixiyo iyadoon qadar iyo waxba loo sheegin inta uu bixinayo la qadarin markii dambena waa la nasakhay waxaa lagu nasakhay zakada oo sakadan marka qadarka go-an lehoo tirada go-an leh oo in haddii ay gaarto nisaabka lehoo wahaakada qola saasay tiri aayaddu marka waa mansuuqa ayb inta badanna culimadu waxay yihahdeen aayadda mansuuqa maana waa muxkama inay mansuuqo tahay ibnu jariira doortay shawkani laftirkiisa fatxulqadiirka wuxuu u nisbeeyey akharu lculamaa inay mansuuq dhahayaan laakiin sidaas ibnu kathiir wuxuu leeyahay alqowlu in la yidhaahdo waa mansuuq aayadda nadar baa ku sugan buu yidhi leanna maxaa yeelay hadda haddii wax laysku waajibiyey zakada waajibkii unbay sii faahfaahisay soo maaha wax la rafciyey ee la qaaday marka ma jirto shayga isagoo duuduubay aayaddan sheegtay zakaduna waa waa ka waa waa laka waa kala dhigdhigtay marka shaygii duuduub lagugu sheegay haddii laguu sharxo maahan isaga in la nasakhay ma aha waana sidaas sida xooga badan aayaddu mansuuqa maaha haddaba marka haddaynan mansuuqo ahayn oo ay aayaddu muxkamo tahay xaqan la tilmaamayaa waa xaq ma xaqee waay zake miyaa mase xaq zakadii kasoo haray waay bacdi alculamaa mufasiriinta selafka qaarkood waxay yidhaahdeen saxaabada qaar ka mid a xaqan aayaddu tilmaantay zakada maahane waa xaq kale oo marka beerta la gurayo miskiinka hadduu yimaado waxaa laga siiya beerta marka la gurto la geetimireedka laantaa inta lasoo jaro ayaa masaajidka uu keeni jiray qofka iskale beerta markaasuu masaajidka suri jiray markaasaa masaakiintu ay cuni jirtay marka maal yani xaqaani xaq kale oo aan zakada ahayn waayay dheheen marka oo qofka marka beerta beerta uu gurayo iyo laga rabo ama lagu leeyahay qaarna waxay yidhaahdeen maya xaqa la tilmaamay waa zakada si duuduuba halkan loogu sheegay xaggana waa lagu tafsiiliyey meelo kale haddaba marka hadday zakadii tahay halkan waxaa fiican marka zakada waxyaabaha laga bixiyo xoogaa in laga sheego mufasiriintuna way ku sheegaan meeshaan waxyaabaha zakada laga bixiyo oy zakada ku waajibto waxaa weeyaan dahabka iyo fidada iyo lacagta oo hal meel ah aldahabu walfidatu iyo lacagtan cumlaadkan haddaan ku dhaqano dollar ama shilin soomaali waxay doonaan ha noqdaan waxaa kaloo zakadu ka waajibtaa xoolaha looda iyo geela iyo ariga waxaa kaley zakadu ka waajibtaa almucasharaat mucasharaadku marka waa kuwan aayaddu hadda ay tilmaamayso beeraha beerahana waa ka waajibtaa waxaa kaley zakadu ka waajibtaa curuudu tijaara ganacsiga lacagtii haddii badeeco la geliyo badeecadii zakaa yaa waajibayso curuudu tijaaradaasna wax hal iyo laba iyo saddex a-imo ka badan baa ijmaac soo rareen qolooyinka marka dhahayo wax kusoo arooray male kamana waajibayaan warkooda wax macnaa ma laha bal abu cubayd alqaasim ibnu salaam wuxuu tilmaamay qowlu ahlicilmi maba ahaanu yiri ayib zakadu marka waxyaabahaasay ka waajiba ayay ka waajibtaa meeshan hadda innaga waxaa naga quseeyo mucasharaadka waxa dhulka ka baxo zakadu maxay ka waajibtaa laba u kala qaad himaar iyo zuruuc zuruucdu iyada waxay ka waajibtaa cinda malik washaafici wagayrihimaa waxay ka waajibtaa wixii laba shay laga helo wixii kaydsami karo quud la quutana ah laba tilmaam wixiila waa quut yani waa la cunaa quud ahaanaana loo cunaa dalag ahaan galley masago digir waxay doonta ha noqoto waana kaydsamaysaa almuqtaatu lmuddakaru labadaa tilmaan wixii leh waxay aan marka labadaa tilmaan lahayn sida khudrawaadka iyo kale qudaartoo kale fawaakihda iyo zaka kama waajibto leanna qudaartu madiino waa la waa laga yaqaanay oo waa taallay ee himaartuna daaif miro iyo himaaray lahaan jirtay haddana nebiga sala allahu alayh waali wasalam zake kama qaadin fawaakihda khudrawaadkuna waxba kama qaadin khudrawaadka waxaan cargada ee la karsado la cuna cagaarka ah ama koostada ha noqoto ama waxyaabaha sidaas oo kalea ayb waxa marba haddaynan kaydsamaynin isla markaana aynan quud ahayn ama labadaa tilmaan midkood haddii laga waayo ama labadiiba laga waayo zarcina ay tahay dhulka ka baxa ay tahay zaka kuma waajibayso abu xaniifa isaga wuxuu yidhi qudaarta zaka waa ka waajibtaa saddexda imaam ee kale iyo agharula'ima waxay yidhaahdeen khudrawaadku wax nas oo saxiixa oo ku soo arooray zaka inay ka waajibaysaa ma laha thimaarta iyo geedmiroodkuna labay ka waajibtaa bis labadaasina waxay yihiin timirta iyo zabiibka timirta iyo zabiibka bis geedmirood kale zaka kama waajibto cambaha iyo qaraha iyo liinta iyo zaka kama waajibaysa ayagu waas himaar mar haddii la yidhi geedmirood labadaa unbay ka waajibeen yacnii zabiibka iyo timirta timirtuna de zabiibka iyo timirtu labaduba waxay shabahaan muqtaadkay shabahaan bal timirta waaba la quutaa iyado waaba quud waana kaydsamayaan labadoodaba ayb cinda malik washaafici sidaas zaytuunka isaga zaka ma ka waajibaysaa maalik kama laba labaynin oo wuxuu yihi zakada waa ka waajibe saliiddiisaana la bixina imaamu shaafici qowlkiisa qadiimka zaytuunku waa ka waajibay buu leeyahay jadiidku laakiin maya oo isagu ma kaydsama uu leeyahay oo shardigii kaydsanka ayu ayuu ku baxayaa isaga qadar intee leegaa la bixinayaa marka waxyaabahan markaan leenaha daliinta iyo qudaartu iyo zake kama waajibto waxaan ujeednaa cayntooda zake ugama waajibto waay laakiin lacagtaada hadday ku jirto badeeco liin ama qudaar hadday ku jirto lacagtaadii zaka waa ka waajibee tijaaradayna zakada uga waajibee curudu tijaaro ahaan haddaad adiga marka liin aada qallajisood dhoofiso zako waa lagaa rabaa seeduu zakeynay lacagtii aad gelisay wixii aada cuntay maahane inta caddaanood hayso iyo inta hadda baqaarka ku jirta ee qiimaysan liinta baqaarka ku jirta ee qiimaysan yaad isku daraysaa kadibna zakaka zakadii baad ka bixinaysaa hadday gaarto nisaabka zakadu waxay ku dhacdaa imaa tatacallaqu bilacyaan acyaanay ku tacalluqaysaa ama waxay ku tacalluqaysaa bilqiima annago hadda waxaan ka hadlayna waa acyaan ogaadan ayib intee in la egaa marka la bixinayaa nisaabkase waa imisa nisaabka waa khamsatu awsuq leanna nabiga sal ll ly slam wuxuu yihi laysa fima duuna khamsati awsuqin sadaqa wax ka yar shan wusqi sadaqa ma aha halkii wasqina waa lixdan suus waay ayb marka shan wasqi waxay noqonaya saddex boqol oo suus taqriiban marka adugu waxay ku imaanaysaa uun lix boqol iyo konton kiilo meelahaas ayay ku imaaneysaa toban kiintaal un maahane waa wax kasoo yar xoogaa ayib haddii marka intaa ay gaarto zakadii nisaab intaasaa u ah imisaa la bixinayaa marka hadday roob ku waraabtayna cushur haddii ay ku waraabtay adiga qarash kaa galay oo aada ku waraabisay makiinad aada ku waraabisay matoor iyo wax lamida ama aad biyo usoo jiiday oo qarash uu kaa galayna nisfu lcushur toban baad uqaybinaysaa hal qayb wixii kuusoo go-ay ayaad toban uqaybinay mar haddii nisaabka aad gaartay toban ayaad uqaybinaysaa hal qayb ayaad nus usii qaybinaysaa wixii kasoo baxa bixinay haddii kalena toban baad oo ay kugu waraabtay hadday kugu waraabtay roobkana toban ayaad u qaybinaysaa hal qaybaa bixinay kamila hadday labaduba ku waraabtay marka lix biloodna waxay ku waraabtay roob saddex biloodna waxay ku waraabtay matoor iyo waxyaabahaas bercentageka loo qaybinaa marka ayb hadhow marka wax nisna ka badan ee cushurna ka yar ayaa laga raboonayaa aada bixinaysaa marka ninkii xisaab yaqaana waa u sahlan tahay waatuu siiya xaqahu dadka marka la siinaya mustaxiqiintana suuratu tawbaan ugu tegaynaa inama sadaqaatu lilfuqaraa wa aatuu siiya xaqahu xaqiisa siiya oo bixiya mustaxiqi mudnaa siiya yowma xasaadihi guridiisa maalinteeda maalinta la gurayo walaa tusrifuu xadgudbinina inahu alle laa yuxibu ma jecla almusrifiina kuwa xadgudbo wa min alancaami xamuulatan wa farshaa wa anshaa alla waa abuuray min alancaami xoolaha xaggooda xaalay ka ahaadeen ay ka mid yihiin xamuulatan ayuu alla abuuray mid la rarto oo rarka ku fiican wa farshan iyo kuwa gaagaabanoo dhulka u dhow oo aan markaa la raran karin arigi iyo wixii lamidka ahaw kuluu cuna mimaa min bacdi maa kii qaarkiis ka cuna rasaqakum llahu alla uu idinku arsuqay walaa tatabicuu ha raacinina khuطuwaati shaydaani shaydaan tillaabooyinkiisa ha raacinina inahu shaydaan lakum idinka caduwun buu idin yahay mubiinun cadaawadiisu ay caddahay hamaaniyata aswaajin buu alla abuuray xoolaha xaggooda uu ka abuuray xamuulatanta ka bedel wa min alancaami xoolihii xaggoodana hamaaniyata aswaajin buu alla abuuray sideed sinfi sideed nooc min ada'ni idihii ithnayni laba ayuu abuuray alle min ada'ni idaha xaalay ka mid yihiin ithnayni buu abuuray labo waa lab iyo dhadig wa min almaczi riyaha ama aricadka xaalay ka ahaadeenna ithnayni labuu abuuray iyagana waa orgigii iyo marka iyo waxarti ayb qul waxaa tiraahdaa aadakarayni labada lab miyaa xarama alla uu xarimay am mise alunhayayni labada dhedigaabuu xarimay yacni labada lab waxay kasoo baxayaan idihii iyo iyo arigii iyo aricadkii laba labaa kasoo baxayso laba dhadigna waa kasoo baxayaan am mise maa miyou xarimay alle am xarama maa miyou xarimay ishtamalad ay koobtay caleyhi maaga korkiisa arxaamu lunhayayni labada dhadig riximkooda ilmihii marka uurka ku jira miyuu xarimay alle nabiyunii bicilmin cilmi iigu warrama in kuntum adaatihin saadiqiina kuwa run sheegayo wa min alibili geeli xaggiisana ithnayni laba ay xaalay ka ahaadeen ithnayni labuu abuuray ayb lab iyo dhadig wa min albaqari looda xaalay ka ahaatayna ithnayni labuu abuuray lab iyo dhadig qul waxaa tiraahdaa aadakarayni labada labkaa miyaa xarama ou rabbi xarimay am mise alunhayayni labada dhadigaa ayuu xarimay amaa am mise xarama wuxuu xarimay maa miyuu xarimay ishtamalad ay koobsatay caleyhi maaga korkiisa arxaamu lunhayayni labada dhadig raximkooda am kuntum ma waxaad ahaateen shuhadaa-a markhaatiyaal miyaad ahaydeen id waqti wasaakumullaahu alla uu idinkula dardaarmay bi haada kan yani waxaanaad daldalaysaan markuu alla idinla dardaarmay markhaatiyaal miyaad ahaydeen yani wax jiraba ma ahan waay faman yaa adlamu ka dulmi badan miman axad iftaraa abuurtay cala llaahi alla korkiisa kadiban been liyudila annaasa dadka si uu u dhumiyo bigayri cilmin cilmi la-aan in allaha alle laa yahdii ma hanuuninayo alqowma qolo addaalimiina dulmi falay ayb wa min alancaami wa anshaa alla waa abuuray min alancaami xoolaha xaalay ka ahaadeen xamuulatan kuwa la rarto ayuu alla abuuray oo dhulka ka dheer markaa geeli waayo kuwiisa waaweyn ee la rarto wa farshan kuwa gaagaabanna alla waa abuurayo oo dhulka u dhow oon la raran karin waa arigii ayb labadaba alla waa idiin abuuray kuluu cuna tanwiica marka la gelina xoolihii kuwana waa gaagaaban yihiin rarka kuma fiicna kuwa waa dhaadheer yihiin rarkay ku fiican yihiin intaa marka nicmadii allah hadba meelna laga tusaa kuluu cuna mimaa kii ka cuna xaggiisa rasaqakum ullaahu alla uu idinku arsuqay walaa tatabicuu ha raacinina khuطuwaati shaydaani shaydaan tillaabooyinkiisa ha raacinina inahu shaydaan lakum idinka caduwun buu idin yahay cadow cadowga oo mubiinun cad oo cadaawadiisu ay caddahay markaa ayb meeshan ama aayadahanna dood weeyaan ku dhisan marka sabri iyo taqsiim nimankan marka xoolihii waatay qeybo iyo siyaabo kala duwan iskaga soo xarimeen mufasiriinta qaarkood marka waxay warinayaan intuusan soo islaamin malik bnu cawf abulaxwas aljushami ayaa wuxuu yidhi yaa moxamed balaqanaa waxaa na soo gaaray anaka tuxarimu ashyaaءa mima kana aaba'unaa yafcaluunahu inaad nebi moxamedow inaad xarimaysid waxyaaba aabbayaalkeen ku dhaqmi jireen faqaala lahu rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu ku yidhi inakum qad xaramtum asnaafa min alghanam calaa gayri aslin idinku waxaad xarimteen qaybo ariga ka mid ah idinkoo wax asalood raacaysaan aan jirin wainamaa khalaqa allahu hadihi alaswaaja athamaaniya ilaahay wuxuu abuuray sideed nooc xoolaha lilakli walintifaaci bihaa in la cuno lagu intifaacsado famin ayna jaa hada taxriim taxriimku xaggee ka yimid marka waqaaluu hadihi ancaamu waxarhun xijrun xaggee ka timid min qibali dakari kuwa labkaa miyay ka timid xaggooda oo labnimada mau xaaraan u yahay am min qibali lunhaa mase dhdignimaday ka timid fasakata maliku bnu cawf waa aamusay marka leanna markaad waxarimaysaa waa inaad cilla ku salayso marka labnimada maa cillo ah mase dhadignimadaa cillo ah waa aamusay wataxayara waa wareeray falam yatakalam falow qaala hadduu yidhaha jaa taxriimu bisababi dukuur labka xaggoodu ka yimid hadday dhahaan haddii uu sidaa yidhaha wajaba an yuxarima jamiica dukuur markaa waxaa u taallo lab oo dhan waa inaad iska xarimtaan noocuu doono ha ahaado wain qaala hadduu yidhaha bisababi اlunuhati dhadignimada waaye waxaan waxu diidayno wajaba an yuxarima jamiica alinaah dhadig oo dhan waa inaad iska xarimtaan maahan qaar iyo qaar leanna cilladu waa inay xukunka mar walbaa ku jirto haddii cilladu marka aynan muqaridahayn oo xukunka mar walba marna ay ku jiraysa marna ka maqan tahay cillo saxan maaha waxyaabaha marka qawaadixulcillaha cilmiga jadalka iyo usuulka qawaadixaa la yidhaha cillada marka qofka uu soo arooriyo qiyaas uu keena cilladiisa marka laga hadlaya la rabo in la buriyo ayaa lagu keenaa waxyaabahan oo kale ayb marka wuxuu yidhi wain kaana biishtimaali raximi calayhi cilladu hadday tahay uur bay ku jiraanna fa yanbagii an yuxarima alkulla wax allaale wixii uur ku jiro waa in la wada xarimaa markaa lianna araxima laa yashtamilu ilaa calaa dakarin ow untan lianna raxim ilmagaleen maxaa ku jiro waa lab ama waa dhadig wax ka dhexeeya ma leh marka hadday tahay ilmagaleenka waxa ku jira xoolahana hadday wax ku xarimayaanna waxay noqonaysaa inay kulligiis wada xarimaan lab iyo dhadigba fa amaa takhsiisu taxriimi bilwaladi alkhaamisi aw isaabici aw ilbacdi duuna albacdi fa min ayna hashaani markay dhasho dhasho dhasho kan shanaadaa la xarimaa xaggee asalkee ku socdaa marka meel uu ku socdo mmaleyayb aayaddu marka macnahaasay tilmaamaysaa marka jadalka noocaanna waxaa la yidhaahdaa taxakum qofku masale marka laga doodayo ninku haddii uu shay iska keeno uu yidhaahdo waxaan waa sidaan daliil ma leh cillo saxa ma leh ninkaasi waxaa la yidhahdaa waa taxakumun biduuni daliilo ku socdaa isagii unbaa wax iska xukumay daliilna ma leh jadalka marka iyo doodu waa ku xun tahay ayb taas baa marka la naqdinayaa la burina ayb hamaaniyata aswaajin wa min alancaami xoolihii xaggoodana xaal ay ka mid ay ka ahaadeen hamaaniyata aswaajin buu alla abuuray sideed sinfi sideed nooc min sideeda nooc marka waxay ka imaanayaan idahana lab iyo dhadig baa ka imaanaya illa waa afar iyaga ido aricad lo geel afar sow maaha mid kastaa labaa ka imaanaya afar laba ku dhufo waa sideed min adda-ni idihii xaggooda xaalay ka ahaadeen itnayni labau abuuray lab iyo dhadig wa min almaczi riyaha xaalay ka ahaadeenna itnayni labau abuuray qul waxaa tidhaahdaa aadakarayni labada labkaa miyaa xarama ou xarimay oo cilladu labnimada miyaa marka amil unhayayni mase waa dhadignimada oo labada labada dhadigou xarimay am mise labadaba maahane xarama ma wuxuu xarimay maa shay ishtamalad ay koobtay caleyhi maaga korkiisaba arxaamu lunhayayni labada dhadig riximkooda labada nooc ee aricadka iyo idaha dhadigooda riximkooda waxaa ku jiro miyaa xurmadu ay ka imaanaysaa xaaraantinimada nabi-unii bicilmin cilmina iigu waran oo markaad wax sheegayso ha iska sheegina cilmi ku waran ku warama in kuntum haddaa tihiin saadiqiina kuwa run sheegay wa min alibili geeli xaggooda xaalow ka ahaada xaggiisa xaalow ka ahaadayna itnayni labow abuuray wa min albaqari looda xaalow ka ahaaday xaggeedana itnayni labou abuuray qul waxaa tidhaahdaa aadakarayni labada dhelabkaa miyuu xarama xarimay amil unhayayni mase labada dhadiga dhadignimada labnimada miyaa taxriimku ka yimid hadday haa tahay haddaba marka dhadigoo dhan waa inaad iska xarimtaan laboo dhan waa inaad ka tagtaan laakiin qeybna waa ka tegaysaan qeybna ka tegi maysaan xaggey ka imaanaysaa am mise xarama wuxuu xarimay maa waxa ishtamalad ay koobtay caleyhi maaga korkiisa arxaamu lunhayeyni labada dhadig raximkooda waa saca iyo hasha am kuntum mise waxaa bal ee kun am kuntum mise waxaad ahaateen shuhadaa-a markhaatiyaal miyaad ahaydeen id waqti wasaakum ullahu alla uu idinkula dardaarmay bi hada kan waa yaabe ayb marka am kuntum shuhadaa-a ay xuduuran waxaanaad alla ka sheegaysaan waxaa la leeyahay markuu alla sheegayay idinka maa joogay leanna mushkilada nimankan waxay ahayd intay wax dhoodhoobaan ayay dhihi jireen allaana amray suurat lacraafna waa ugu tegi doonaa waidaa facaluu faaxishatan qaluu wajadnaa calayha aaba'ana wallahu amaranaa biha marka ilaahay baana amray idinka maa joogay markuu idin amrayey waayo faman yaa adlamu ka dulmi badan miman qof iftaraa abuurtay cala allahi alla korkiisa kadiban been ku abuurtay liyudila annaasa dadka inuu dhumiyo bigayri cilmin cilmi la-aan laamkan marka laamu sayruura waayo ama laamu lcaaqiba ayb leanna markay alla ka ku been abuurtaan caaqibada maxay noqone inay dadka dhumiyaan saasay caaqibada noqone walidalika xadiid mawduuca oo waxaa jiro la leeyahay man kadaba calaya nabigaa yiri ay leeyihiin man kadaba calaya mutacamidan qofkii aniga igu been abuurto isagoo u qasdaayo ay kas ka tahay liyudila annaasa si uu dadka u dhumiyo falyatabawa maqcadahu min annaar liyudila annaasa marka waa been marka liyudila annaasa markaasi waxay leeyihiin ninkii aniga igu been abuurto si uu dadka u baadiyeeyo laakiin ninkii aan dadka inuu baadiyeeyo aan rabin ee sharcigii ilaahay iyo cibaadada inuu dadka jeclaysiiyo darteed nebiga uga been abuurto dhib male bay leeyihiin leanna liyudila annaasa la yidhi laamka marka waxay ka dhigayaan laamu tacliil waana mawduuc liyudila nnaasadaas xadiidkaas ku jiro haddii xataa la yihaah waaba sax waa laamu lcaaqiba wasayruura u noqonayaa sida laamka hadda aayaddan ku jiro o kale ama markaa ha u qasdo inuu dadka dhumiyo ama yaanu u qasdin marnaba ma banaana nebiga in lagu been abuurto ayb walidalika dadku inay iska fiiriyaan waayo nebigaa waxaas yidhi iyo marka la dhahayo waa in meel loo tiiriyo ama qofku uu yidhaha kitaabkaas sidaasaa lagu wariyey ama yacnii imaamkaasaa saxiixiyey iyo waxa la midkaa nacam ninkii aan aqooninna wixii uu yaqaano ha ku gaabsado ayb ninkii aan aqoonin waxa uu yaqaano inuu ku gaabsado intan uusan aqooninna faraha uu ka qaado sidaasaa wanaagsan ayb faman yaa adlamu ka dulmi badan miman qof iftaraa abuurtay cala llahi alla korkiisa kadiban been ku abuurtay liyudila annaasa dadka inuu dhumiyo oo caaqibadiisu saasay ahaanaysaa bigayri cilmin cilmi la-aan ina allaha alla laa yahdii ma hanuuninayo alqowma qolo aldaalimiina dulmi falay qolo daalimiina alla ma hanuuninayo marka taxriimka iyo taxliilka allaa dhabnimo u leh cid kalena ma leh saa darteed markii hadda laga soo hadlay oo alla uu ka waramay ummadihii ku dhumay arrintaas ee iyaga min cindihim min cindiyaatihim waxna ka xarimay waxna ka xallilay markii lasoo ceebeeyey ayuu alla subxaanahu watacaala wuxuu ka hadlayaa dhabnimo waxa xaaraanta u ah aayadda dambe ayuuna alla subxaanahu watacaala uga waramayaa qul laa ajidu fi ma uuxiya ilaya muxaraman ilaa aakhiri اlaaya hada aakhiruhu wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mحamed